in ka badan soddon iyo laba sano burbur qaxootinimo dagaalo qabiil iyo kooxays ka soo horjeeda ay ragaadiyeen dowladnimada iyo dadkii soomaaliyeed dhallinyarada waxay noqdeen xaabada loo adeegsado dhibaatooyinka ragaadiyey bulshada soomaaliyeed xeryaha qaxootiga ee dhadhaabtirada bulshada ee ku dhaqan boqolkiiba lixdan iyo shan waa dhallinyaro badankood ku koray xeryaha balse waxaa looga digay in loo adeegsado waxyaabahan wanaagsanayn doorka wacyigelinta culimmada ayaa la qira inay muhiim u tahay guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada xeryaha aniga oo ismaal ibraahim cabdi waajibaadka ka saaran culummada ee inaanan dhallinyarada loo adeegsanin wixii amniga iyo nabadgelyada wax u dhimahayo iyada oo diinta la isticmaalahayo oo marka dhallinyarada shaqada loo dirahayo laleeyahay diinta islaamka waxaan ka dambaysaa cusmaan cabdi ibraahim waa guddoomiyaha guddiga nabadgelyada ee deegaanka dhadhaab ha waajibka ka saaran waxaa weeyaan kitaabka qur-aanka iyo xadiiska rasuulka midna ma sheegahayo in la dilo ruuxa bini'aadanka ah iyadoona ilaahay ku amrin ma ma xaq ma lama sheegahayo waa xaqdarro arrintaas ayada ah nimanka isticmaalahayo diinta oo ku boorinahaya dhallinyarada oon xasuusnahay aniga lix boqol oo arday oo ku qalanjebisay jaamacad ku taalla magaalada xamar iyo wixii ka soo qayb galay hal maalin in la qarxiyey dadkaa dhammaantood waxay ahaayeen dad diinta islaamka ay haysto waxaana marka shaki ku jirin wax waajib ah oo in ruuxa bini'aadanka eh nin kastaba ha noqde eh adoonan ilaahay ku amrin ama aanan sabab aad u disha aynan jirin inaad adeejo culimmada ayaa loogu baaqay inay ka soo dhalaalaan waajibka saaran ee wacyigelinta bulshada
gaar ahaan diinta islaamka gebigeedaba waxay ku dhisan tahay nabadgelyo iyo midnimo iyo in horumar la sameeyo yay ku dhisan tahay kuma dhisno qabiilnimo xoog iyo qas iyo waxyaalo aanan runta laga sheegaynin marka waxaan dhihi lahayn yaan loo isticmaalin anigoo caamo eh laakiin oday siddeetan jire oo muslim ah yaan loo isticmaalin qolo kastaba ha noqotee diinta islaamka sida ilaahay uu u soo dejiyey uu kitaabka qur-aanka nebi maxamed noogu keenay si aan ka ahayn yaan loo isticmaalin xamdi maxamed cali waa guddoomiyaha guddiga dhalinyarada ee xerada qaxootiga ee dhagaxaley asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo xamdi maxamed cali culummada waxaan leeyahay door muhiim ayay ku leeyihiin inay dhallinyarada dhiirigeliyaan haddii ay ahaan lahayd dhallinyarada isdilayso hadday ahaan lahayd dhallinyarada muqaadaraadka isticmaalayso hadday ahayd dhallinyarada maartay kufsanayso gabdhaha diinta horta waa nisteexo waa inay diinta u nisteexeeyaan dadka ay fahansiiyaan waayo diinta islaamka ma ogolo in qof nafsadiis uu halaaga uu isdilo marka ayadoo diinta islaamka loo daliilsanaayo oo diinta si fiican dadka looga dhadhacsiinayo waa inay culummada ay culays weyn saarto oo goobaha muqaadaraadka lagu isticmaalo ay wacyigelin ka samayso oy la hadlaan oo ay dhahaan dadka ay dhiirigeliyaan dhallinyarada ay u sheegaan wuxuu ku xun iyo wuxuu ku san marka waxaan dhihi lahaa dhanka diinta islaamka culummada waa inay fadhiga ka kacaan culummada waxaan arki jirnay culummo sidaada tabliiq oo kaleeto dadka way wacyigeliyaan dhalinyaro fara badanoo muqaadaraadii waxa isticmaalaysa way ka bixiyeen dhaqan fiican waxaad arkaysaa safafka ugu hore diinta islaamka ayagoo ku jiro oo salaada safafka ugu hore ku tukanayo ninkii shalay daroogista ahaa oo qamre iyo xashiish iyo wax daran cabi jiray oo soo hanuunay oo muslimo hanuunka ilaah baa keeno laakiin culummada dhiirigelin aad u weyn waa inay siiyaan dhalinyarada dhalinyarada ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa mararka qaar isdila halka qaarkoodna ay isciijiyaan oo naftooda halisgeliyaan sheekh maxamed cabdulqaadir oo ka mida ducaadda xerada qaxootiga ifo ayaa qiray doorka shariifka ee culimmada soomaaliyeed ku leeyihiin wacyigelinta bulshada iyo in dhallinyarada looga digo waxyaabaha halista ah doorka culimmadu mar walba waxaa weeyaan bulshada iyo dhallinyarada inay ku hogaamiyaan waddada sax inay la tusiyo dhallinyarada waddada wanaagsan ee masaalixda ah iyo diinta dariiqa mustaqiimka ah waa inay culimmadu ka qayb qaadataa waa inay dhallinyarta la baraa almafaasid walmasaalix wixii mafsade iyo dhib keenaya looga diga wixii maslaxa iyo wanaag keenayana nasra caynab oo ka mid a hooyooyinka ku dhaqan xerada qaxootiga dhagaxley ayay dhankeeda baaq u dirtay culimmada culummadu qayb libaax bay ka qaadataa wanaagga awlaaddu ay leedahay saaday ogsoontihiinba ilmaheenna waxbarasho waa la waayay culimmada waxaan ugu baaqayaa culimmadu ayagaa diinta hoggaan oo yaqaana annagu caamaan iska naabre guryaha fadhiyaan nahay qayb libaax inay ka qaataan nasra faaqid oo ka mid a hooyooyinka xeryaha ayaa sheegtay inay culimmadu hayaan kaalin wanaagsan sida hadalka u dhigtay culimmadu door weyn bay ku leedahay meelo waa jirtaa dhallinyarada lagu qaldo waa laga dhexleeyahay xeryahan sidaan kuley aan dareensan lahay kuwo waa jiraan xagga wanaagga ayagoo sida tabliiqoo kaleeto maaragta hanuuniyo oo dhaa war soo baxa war waxaan iska daaya war waxaan weyn xunta war ilaahay ka cabsada galabka khamiistoo kale tusaale ahaan xaafadaha wareega soo dhowow maamo adiga dariska iska nabadgeli wixii ragoo jooga noo soo bixi ilaahay ka cabsada teentaan dheer iska jara muqaadaraadka iska daaya daroodaga iska jira doorkooda ku aadan waxaa weeye un inayna maaragtaa dhallinyaradaas aysan keenin waxyaaba lid ku ah amniga tusaale ahaan goobaha diimaha ee laga barto dhaqanka wanaagsan dhallinyaradu waa in la baro diinta loo adeegsanin falal amniga liddi ku ah waa inaan dhallinyarada si ka duwan siyaabaha kale aanan loo tarabiyaynin loo tarabiyayo dhallinyarada sida saxda ee shareecada islaamku ay qabto diinteennu waa diin nabadeed waa diinu nasteexa weeye diin ma aha dadka lagu dhibo culimmada marka door bay ku leeyihiin dhallinyarada doorkooda waxaan